taswirta kow iyo labaatanaad waxaannu wax badan ka baranaynay gidcoon iyo samsam oo waxa aanan filayaa wax badan inaad ka baratay iyaga sanayooyin badan kadib markii nimankaasi ay tegeen waxaa yimid ciise masiix si uu noolaado dhulkaas waxa uu yimid qaanuun qof oo ka dhashay gabar bikre ah waxa uu u socday oo u cunayay sida nin oo kale maalin maalmaha ka mid a ciise masiix waxa uu la kulmay nin jinniyo qaba dhar ma uusan qabin oo waa uu qaawanaa nin dhar u xiri karaana ma uu jirin ama nin xiri karaa isagana ma jirin maxaa yeelay jinniga ku jira ayaa xoog badnaa ninkani markii uu arkay ciise ciise ayuu ku hor dhacay oo ku yidhi anigu maxaad iga doonaysaa wiilka ilaahayow wiilka ilaahayow ciise ayaa ku yidhi magacaa adigu wuxuu yidhi lijah maxaa yeelay jinniyo badan ayaa ku jiray jinkii ayaa ka baryay ciise inuusan u dirin yaameenka laakiinse in ay tagaan doofaarada ciise sidii ayuu oggolaaday oo jinkii wuxuu ku diray doofaaradii doofaaradii waa ay dideen oo ay galeen lagta biyaha oo halkaas ayay ku dhammaadeen miyaad arkaysaa sida hataa shaydaanka ama jinka uu uga cabsanayo ciise masiix waxay arkayaan ama arkeenba inuu ciise ka xoog badan yahay jinka bal hadda inala eg kitaabka injiilka ah axdiga cusub buugga yacquub cutubka labaad aayadda sagaal iyo tobnaad waxaana qoran sida tan waad rumaysan tahay in ilaah yahay mid keliya taas waad ku wanaagsan tahay xataa jinniyaduna sidaas way rumaysan yihiin wayna gariiraan bal ii sheeg yaad u shaqaysaa adiga ma waxaad caabuddaa shayddaanka ama jiinka mise ilaaha quman baad caabuddaa qaarkiinna waxaad iskugu yeertaan in aad haysataan diimooyin ququman ama aad tihiin kuwa ilaah raacsan laakiin waxa aad aadaan ruuxaannada ama dadka jinniyaha qaba walaal ma dhici karto inaad u shaqayso jinka iyo ilaah